bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastaad ka dhegaysanaysaan iyo si kastaad noo dhegaysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidoo kale ay soo daysaa madashu warar taxana ah kuwa daraya iyo kuwa hore u dhacay intaba waxaa maanta barti inoogu ah xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid a golaha shacabka ee soomaaliya xildhibaan zakariya kusoo dhawow madasha lixdanka waa mahadsan tahay farxaan adiga iyo ashir suuliba aadaan
sidoo kale waanu ku salaamaynaa waana kusoo dhaweynaynaa boqol kiiba boqol waxaa ku dhegaysanaya boqolaal qof oo soomaaliyeed oo adduunka dacaladiisa kaga jira including africa waxaana filayaa inay ku dhegaysan doonaan kumanaan kun oo soomaali ah wax badan baanu kaa filaynaa maanta zakariyow bal si kooban xamar baad kusugan tahay saan filayo xildhibaano waa tahay dad badanina magacaaga marka zakariya laga sanqariyo way garanayaano xilli ay kugu barteen baa jira dalka dawladda amniga noo guud mar si kooban sida wax u jiraan iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay iyo nabadgelyada iyo dhankiisa waa mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha soomaaliyeed oo dhegeysanayaan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa hameen wanaagsan annaga hameen bay noo tahay idinka laftiina waxaan umaleeyaa in hameenka idin gaay meelaha qaarkoodna ay ku maalin tahay waxa weeye sidaad ogtihiinba sideedii february dowlad baa la doortay uu madaxweyne ka yahay hogaaminahayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ku xigay inuu magacaabay ra-iisul wasaare iyo xukuumad uu madax ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre anagu haddaanu nahay golaha shacabka aada iyo aad baanu ugu faraxnay ilka soomaaliyeedna way ku faraxday dawladdaas waayahan oo dhanna shaqaa socotay xagga amniga xagga dhaqaalaha waxay la kulantay dawladda abaar xun oo dalka ku habsatay ilaahay waa naga saaray oo inkastoo meelaha qaarkood roobka ku yaryahay raxmadda ilaahay waa sugeynaa hadda insha allahu tacala dawladdaa bilaabanaysa arrinta cusub oo na soo dhex gashay oo runtii aanu fajaisada keentay waxay ahayd isbuucii hore markii la diiday nin soomaaliya muqaadan ah oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ka gaaray darajada corneyl ama gaashama gaashaanla dhexe muxuu ahaa dagaalo dalka lagu difaacayay galay dala gees ku qaatay walaalkiis ku dhintay isagu ku dhaawacmay si laba filaana oo aan sharciga la marin oo suuc madow ah markii loo dhiibay arrintaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa ka gilgalatay annaguna aad baanu uga xumaanay dad shacabka soomaaliyeed oo gudaha iyo dibaddana way isqabsatay muxuu ahaa muxuu ahaa barnaamijyadu way isqabsadeen arrintaasi haddaan daba gallay waxay noqotay arrin dowladda etoobiya ay ku cadaadisay dowladda ee xukuumadda soomaaliya ay ku cadaadisay ay u cagatuulaysay ay hadladay ayadoo burinaysa heshiiskii ama warsaxaafadeedkii madaxweyne farmaajo markuu ku tegay magaalada cabdisaaba ra-iisul wasaaraha etoobiya iyadoo taagan stageka warbaahinta ay u sheegeen oo u sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya inaysan etoobiya dibdib loo faragelin doono soomaaliya sida iyaduba ay sama ogoleen in danaheeda loo farageliyo iyo arrimaheeda gudaha inay halkaa ku ekaanayso haddaad xusuusataan maalinta ka dambeysay aniga b b c aa looga waraystay waxaa la yidhi ka waran waxaan idhi aamini mayno waayo lama anaan baran etoobiya inay waxay afka ka sheegayso iyadoo ficil ay fuliso wax ka duwan bay ficil ahaan ku fulisaa arrintii waa soo baxday dowladdu waa dowlad iska tabareed waad ogtihiin gobollo ku xiran oo khaasta gobollada koonfurta ah waxay waxaa aada u farageliya oo muxuu ahaa majaraha u haya intooda badan muxuu ahaa waa ay dowladda etoobiya soo dirsatay marka weligalka iyadoo qabta bay muxuu ahaa dhiibtay korneelkii dhiibtay iyadoo aan sharciga marin iyadoo labada dowladeed waxay soo celin la yidhaahdo dad aysan ka dhaxayn iyadoo caalamka qofka qaxootiga ah oo waddan yimaado hadduu magan galo aan lagu celin karin sharciga adduunka u yaalla international conventionka ah waddan dhibaata kasoo gaarayso xataa hadduu dalkaas markii hore ku galay tahriib iyo sharci daro waa la socotaan dadkeena ameerika iyo yurub ku nool waa ogtihiin arrintaas iska wadaa qof muwaadina arrintii waan galay haddaan baarlamaanka fasaxda ku jiraa laakiin intaydii joogtay aada iyo aad baanu muxuu ahaay u damacnay inaanu xal samayno xalka waxaa kamid ahaa in dowladda etoobiya mar dambe lagu noqdo oo ay soo celiso ninkii xukuumeedka ahaa muwaadinka ahaa haddii ay soo celin weydana muxuu ahaa jimciyadda xuquuqaha ka dhexaysa iyo security councilka iyo hayadaha caalamiga xuquuqul bini aadamka u dooda in dowladda ay sheegto wafdi loo direed adduunka ka socda khaasatan hay-adaha xuquuqul caalamiga iyo intada iyo iyada guardian ah ama ilaalisa xuquuqda bini aadamka dowladda inay arrintaa u bandhigto dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliya annaga howlahaas wadna oo xal raadinayna ayaa maanta waxaa dhacday shir degdeg ah oo aan caadi ahayn golaha wasiiradeyna u yeereen ay isugu yimaadeen shirkaasna waxay kusoo saareen arrin kale kii hore maxdin bay ahayd mid laga qaracmo go-aan laga qaracmo oo run ahaantii waxa soomaaliya u taagnayd oo dhan burburinaysa taariikhdii soomaaliya soo martay burburinaysa cimilada ummadda soomaaliya burburinaysa identityga iyo muxuu ahaayeto ethnicity-ga ama ama ama jinsiga soomaaliya wixii utaagna burburinaya iska indhatiraya in kun iyo siddeed boqol iyo sideetan iyo afartii dowladaha yurub markay afrika qabsadeen dadka soomaalida in la qaybiyey gobolkaa hadda goliska aan nahay oo dhinaca dambe madaxda dowladaha soomaalida yihahda in la bixiyey kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii dowladda ingiliis ku bixisay recorded ah archiveska adduunka yaalla dadka soomaaliga ah oo jinsiga soomaaliga ah in soomaaliya ay inkiraysa muxuu ahaayeto calanka soomaaliya oo shanta gees lahaa muxuu ahaa ku korbooday arrintaas waxay nagu noqotay filanyaal nagu noqotay waxay cuskadeen oo yidhaahdeen waanu ku saxnayn go-aankii diimista colonel axmed sheekh muuse cabdikarim sheekh muuse qalbi dhagax ayagoo cuskanaya heshiis aan jirin heshiiskaas haddaanu dabagalay waxaanu helnay ninkii saxiixay oo hadda xildhibaan lamaad la yidhaahdo baa nagu yeeray si jaraa'id baanu qalanay annagoo labadii gala wakiilka ah aqalki sare iyo gobol shacabka wuxuu caddeeyey oo meesha ka akriyay heshiiskii heshiiskaasi maahan heshiis laba dowlad wada gashay shil ka dhacay oo ammaan darro ah laba gobol oo soomaalida oo midna dowla dagaalka ku yaallo midna jamhuuriyadda soomaaliya federaalka ku yaallo gobolka galguduud iyo gobolka qoraxay oo ciidamo gobolka qoraxay ka socda oo dowladda etoobiya u shaqeeya ay dadku laayeen gobolka galguduud ka bacdina ay qolada galguduud lagu laayay ay iyaguna iska celiyeen inay ku tageen halkaas socdaal isagoo wasiir ah oo aan wakiilka ahayn dowladda soomaaliya maadaama beeshiisii ay ahayd beesha dibta ka dhacday isaga iyo gudaadkiisa iyo dadkii la socda ay tageen jijida dabeedna halkaas uu galay isafgarad dhex maray labada gobol gobol oo ay saxiixeen labada guddoomiye gobol qoraxay guddoomiyaha qoraxay iyo guddoomiyaha gobolka galguduud iyaguna ay goorjoogaayeen wax ka saxiixeen heshiiskaasi ma ahan heshiis labada dowlad gashay heshiis lokaal ah weeye waxbaa laisoo celinaya kuma yaallo baarlamaan lama marsiin waayo labada dowladba heshiis ma gelin madaxweyne ma saxiixin heshiis marka waxa weeye aan ahayn heshiis run ah oo lagu toosanayey dhiiga marka halkaa ka dhacay oo dadka soomaaliya ah oo walaalaha ah oo dariska ah oo wada degan la rabo in la xaliyo annagu haddaanu nahay markaa labada aqal oo dejinta waxaanu aragnay in dowladdu iska dabatirtay ama iska indatirtay shucuurtii dadka soomaaliyeed oo isbuuca kaamilka ah bilaad kaamilka ka banaan baxay arrintaas kasoo horjeeday ay ka indatirtay oo dagaha ka furaysatay labada gobol socodejinta ah ay iska indatirtay waddanka dastuurka u yaala arrintaasina waa arrin weyn marka annaku geeni mayno ujeedada etoobiya leedahay oo ah in dawladda soomaaliya burburto oo dhaqankii weligeed toddobaada afarka sana ay soo waday ti dawladdii xoogga dumeeda koo iyo sagaashanken ay ku dumisay laakiin haddana dalka kan waxaanu doonaynaa in dawlad saxa oo hogaamisa oo wadaniyada ay ahaato dawladdu wixii nagu dhacay waxaan ku garan karaa oo kaga gani karaa inaanu si saxa dawlad saxa oo si saxa ushaqaysa oo shacbiga ushaqaysa ay ahaato laakiin nasiib daro xukuumadda tan hadda jirta waxaan ka hadlahayaa xukuumadda dawladdu waa kaga daran tahay shacbiga soomaaliyeed dawladda kamid yihiin oo qaybta ugu wen yihiin barlamaanku waa kamid yihiin labada gobol labada labada aqala hay-adda maxaa maxkamadaha waa kamid qeyb dawladda ka midoobeye madaxtooyada qeyb dawladda ka midoobeeye qeybta hawsha tangasona waa qeybta xukuumadda marka waxaan go-aansanay inaanu la xisaabtano xukuumadda waayo shaqada wadaa waxay tahay sharci dejin iyo la xisaabtan xukuumadda oversight waxa la yidhaha oversight baan xukuumadda kuweena waad garanaysaan halkaas baa wax marayaan wixii su-aalaha aan aad iyo aad baad umahadsan tahay zakariya maxamed xaaji cabdi oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa madasha lixdanka oo dhaaxda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya zakariya su-aasha ugu horeysa waxaad si kooban dadka ugu sheegtaa shilkani siduu ugu dhacay ninkan meesha laga soo qabtay cidda iska kaashatay iyo goorta lasoo qabtay waxaa laga soo qabtay kala cabdikayd sheekh muuse magaalada gaalkacyo rabo ku yaala oo dhanka koonfurta ku yaala dabadeedna xamar baa la keenay waxaanu xataa helay muxuu ahaa khabar ama war ah in dawladda etoobiya ay gobolka ku darefederaysay ama ku cadaadisay inay xamar geyso si dawladda dhexe ay noqoto cidda ay ku khasbi doonto iyada galaa hubsatay in la siin doono si muxuunaha ayto khasaaradii u weynaato ilaa haddii gobol bixiyo iyo haddii dawladda dhexe bixiso muwaadin ama dembiga intaan leeg la galo way kala weyn tahay dabeedna xamar markii la keenay waxaanu la hadalnay hooyadaha ku shaqada la hayay waxaanu nii ninkaa haddii aada soo qabateen hadee caasimadiisii iyo magaaladiisii baa la keenay xaaskiisii laba xaas iyo caruur baa u degan kasii daaya waxay noogu jawaabeen madaxda hay-addaas wax qabatay in uu isagu doonayo in dawladda etoobiya la hadlo fakar yahay waxaanu nii hadde hadday saa tahay safaaradda etoobiya halkaan ku leedahay isagoo aan cidaa kasbin oo uusan xireen yidihiisa ku tago haddale safaaradda hala hadlo safaaradda xasaanada barnaamijkeeda leedahay ha qaadatay iyada waxay noqotaa arrintaasi been inaysan isagu doonayn in lasoo tutuuray dabadeedna waxaa la damcay in la dhoofiyo oo loo geeyey soo gooyo ilaa in lagala tashan annagana warka iyada layska dhagatiray mudaaraadadiina layska dhagatiray markii aeroboorka la geeyey uu uu uu diiday sameeyey kahore maasoodan jeeday wuxuu yiri weli madaxyaalo madaxyaalo soomaaliyeed meesha ayaan lageeyin idinku halkaa lagu dila si loogu dila marka uu dagaalamay si xabad loogu dhifto dab bay tahay isaga waa lasoo celiyey qolada mudaniska aeroboorka tagtay waxay yidhahdeen nin dagaalamayo diyaarad saari mayno diyaaradii ramana dagdhago u qaadaysay afisiyada lagu soo celiyey beerkaa laga dilay isagoo tacmaha la keenay diyaaradii waa lagu tuuray dawdagaal la geeyey dawdaga ciidamada etoobiya diyaarada ugaansadeen baa muxuu ahay saarayey nimanka etoobiyaanka ahaa intay xukuumadda ka fureen ama madaxi madax daladii madaxa usus ka saareen bay qasbeen bay yidhahdeen wadanka ayagaa lagu kuwaan yaa ku dileen qasbata adiga si ay ninkaa isaga ah ee soomaalinimadiisa u dhaawacaan ku yidhahdaan macnaha dadkaagana saasay kula galeen meeshaas ay ku dhac dadkaagi iyo dadkaagi ah sidaas baa lagu qaada dadku waxay isweydiinayaan xukuumadda lafteedu kama midaysnayn arrinkan waayo madaxa ugu sarreeya xukuumaddu waa madaxweynaha codkiisa lama maqlo markii la qabtay ninkan markii la gudbiyey iyo ilaa imika ka badan toban casho la joogo ra-iisul wasaaruhu baa dhowr jeer codkiisa la maqlay ay maanta ugu dambeysay xukuumaddu arrinkan ma ka midaysan tahay anagu sidaan kuu sheegay xukuumaddiiyo madaxtooyada laga hooyada isla yihiin waxaa awoodaysaa madaxweynuhu inuu kontaroolo oo magacaabay prime ministerka laakiin si toosa xukuumaddu fulin ilaha fulintaa la yidhaahdaa shaqada iyadaa qabata annaguna waa ku kontaroolaa madaxweynuhu waa oday dadkoo dhan u dhexeeya iyo dowladoo dhan weye waruma hayno inay la jirto madaxtooyada iyo inaysan la jirin waxaan shaqadaa inaysan la jirin waayo madaxtooyadu waxay la waafayeen ama madaxweynaha hadli kara ama madaxweyne ba hadli kara arrintaana waxay kusoo saareen markaan arag waanu soo ogaan doonaa haddii ay madaxtooyada la jirto haddii kale baaris baan ku wadnaa
waa hagaag su-aasha kale aan kuweydiinaya waxa weeye ninkan cabdikariin sheekh muuse sarkaalkan etoobiya loo gacan geliyey dejiye zakariya waxaa tahay soomaaliya cabdikariin ma soomaali baa sharciyan mise waa nin soomaaliya ku noolaaya aan soomaali ahayne waddan kale
cabdikariin kulaan aniga iyo adiga aan soomaali nahay soomaali u yahay waxaan kuu sheegayaa inta yada hadda dawladda ku jirta waa nagaga xuquuq badan yahay waayo dagaal buu u galay naftiisu u horay waa ku dhaawacmay walaalkiisaa ku dhintay haddii gaasaanlo saro ka gaaraan kuwa ama gaasaanlo dhaha in xooga dalka soomaaliyeed marka su-aashaasi meesha ma qabato okay marka hadduu soomaali yahay cabdikariin muwaadin soomaaliya in waddan kale loo gacangeliyo la yidhaha dembi buu kasoo galay oo loo gudbinaya maxay dawladda cuskatay baad umalaynaysa waa ku sheegay cadaadis baa dawladda etoobiya ay saartay annagu waxaanu fiicayn cadaadiskaas dawladda soomaaliya way diideysaa laakiin nasiib daro way ogolaatay shaksiyaad dawladda ku jira oo xukuumadda ka mid ah ayaa u jilcay waanu la ogaan doonaa shaksiyaadkaas qof qof haddii aan la idmo wax la yaab lana weeye wax yani wax dhaca maaha adduunka moogta haddii dawladda soomaaliya dembi ka gaayo dalka dembi ka gaayo dee inay maxkamadaha soomaaliya saaf ka lahay laakiin inay dawlad kale isaga dhiibto hadiyeyso haddii aniga idinla hadlaayo beri in lay diido waxba kuma ah waayo aniga isaga isxuquuq baanu ahayn weliba isaga waa xaq badnaa dalka oo dagaalkaasu galay sidaan uu sheegay difaaca naftiisa iyo
waa hagaag su-aasha kale zakariya oo ku weydiinaya waxay tahay waxaana hadda socota oo oo waxaana socota oo xukuumadda weliba ay raacisay ciddii arrintaas muxuu ahaa u tunjirada ama taageerta ama simbasa u haysa waa argagixiso maadaama la socotaan idin kale marka anigu hadda xukuumadda argagixisaan ugu qoraa hadalka aan idin leeyahay kaga faa'idaysano madashan caawa haddii la yidhaahdo adiga amnigaagu safe ma yahay si aanu su-aalahaas o dhan ku weydiino inaanu halis ku gelino dooni mayno anigu caasimadaydan joogaa cidna ka bixi maayo ilaahay subxaana qaadir ana waa aaminsanahay awalba aniga aan adduunka joogin isagaa i keenay markuu uu goostana ama dushaydu timaadana isagaa iga taxanyaaya muxuu ahaa wax badan baan magaalada muqdisho dagaalka socdaan joogay in badan baan soo noolaa maalinta tayadu dhammaato cid gacanta ku hayso aan laahay ahay ma jirto mumin baan ahay ilahay waan rumaysnahay muxuu ahayeto marka dee way iska jiraan waxyaalo tiro badan oo warada la ii keenayo laakiin waxaas kama boqo anu waad la socotaan in filarka sanaad qolada maamulka haysa ay muxuu ahaa cambayn badan hadda wado sakariyada argagixiso sakariyada adaab riwaayada xataa looga sameeyey waxsaafsan youtube-ka oyaal muxuu ahaa weliw shagshagay oo aniga wax uga sheegayo waad aragteen waxaasoo dhan ay doorin maayaan aniga wax wax muxuu ahaa shaqadaydan wataa mas-uuliyadda dalka ama hayo kitaabka jaamaca ama maray ummadda soomaaliyeed baanu rabaa inaan ku dhaqmo haddaan kuligay kusoo harana waan wadaya haddaa la
haddaad tihiin marka in laaka ammaan geliyaan dadka markii ay ku dhacaan fiiri waad maadsan tahay ummadaha markii dhibaata ku dhacdo sidaano kale abaaro iyo olaado iyo shida dhacdo dad badan oo jilicsan baa isdhiida laakiin inta u digsata dhibka oo isku dayda inay bedesho ayaa akhirka guulaysta misaal waxaan idiin sheegayaa dowladda faransiiska markii naagigii soo weeraray dadkii iyo dowladdii markaa faransiiska ka jirtay waa isdiideen hase ahaatee bidaal waa diiday iyo rag yar oo watay ilaa isagii waa adkaaga kareeyey marka annagu waa jilicsan tihiin oo tacdaan baa tihiin oo dowladdiina waa tacdaan isu dhiibi mayno waxaan weynahay potentialka shacbiga soomaaliya leeyahay markuu israaco oo midoobo oo adiyaanadii kala qaybsanaynta uu uu ka baxo
waa hagaag mar haddii xukuumaddiisa keliya sidaa yeeshay marka aynu dadka badani u hanweynaayeen waxaan xusuustaa sideeddii february markii la dooranayey kelmaddii aad ka hor in yar intaan la dooran aad ka dhex odhanaysay halkii musharaxiintu ay taagnay addaa isku casilaysa daarinkii sidaa u dhacay labadiina gole oo aqalka sare iyo golaha shacabka ka tirsan tahay adigu wax ma- maxaa idinka qorshaysan arrinkan walow fasax lagu jiray aan ogahay oo fasax lagu jiray laakiin dhaksaa loo soo laabanaya kal fadhigii sabtida la xisaabtay barlamaanka waa la furayaa waxaa nooga qorshaysan nidaam baan leenahay waxaan leenahay shuruuc iyo xeerar ayagaanu maraynaa haddii xukuumaddu khaldantay oo xeerkii gaftay ay ku gaftay annagu doonamayno inaan xeerka ku gafno arrintaanoo kale markay dhacdo waxa ka qoran iyo sida loo maro iyo dariiqa loo maraan maraynaa wixii soo baxa ka hor dhici maayo anigu hadda oo ay waafaqsan nidaamkaas noo degsan dowlad iyo madxeer baa lagu dhaqaa ama dastuur baa lagu dhaqaa wixii waa ka de- ka degsan xeerkaas oo marin ah oo jira ayaanu maraynaa cadaalad
waa hagaag dhegaystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana maanta inoogu casuman oo magaalada muqdisho kaga jira qaadka telefoonka zakariye maxamed xaaji cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya zakariye su-aasha kale aanu kuweydiinaynaa waxa weeye xukuumaddan imika uu hogaaminayo maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay saa maalintii la qabtay si officiala madaxweynuhu kama hadlin shacabkii doortayna waxay filanayeen jawaab laba jeer oo aad muddo jawaab dhicisa ayaa la helay oo marna waxay ahayd maalin dhexe oo nin weriyi uu weydiiyey ra-iisul wasaaraha arrintaa dabadeedna uu nin kale mikrofoonka ka qaatay oo yidhi arrinkaasi waa xasaasi sidaa lagu koobay maantana war ay ku soomeen soomaalidu laba geeriyood baa ka soo baxay siduu guddoominayay ra-iisul wasaaruhu aaway dalkan madaxweynihii loo doortay wallahi eh, arrintaas dee kulley dee waa madaxweyne waa la weydiin doonaa laakiin waxaan u malaynayaa eh, madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday shaqo uusan lahayn inuusan gelin waayo waxaa batay isqalqabsigii ra-iisul wasaarihii madaxweynaha waa la socotaan oo crisis badan dowladihii eh, laga soo bilaabay labadii kun shifkii afka dowladda ka dhalatay ilaatii hadda u dambeysay oo muddo een, afar sano ah saddex ra-iisul wasaare isu bedeshay isqalad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxa madaxweynaha waayaan in nidaamka waxa isagu uu uleeyahay poweriska nooca uusan wax kale eh, muxuu ahaa ku shaqayn Eh, arrintaanina arrin sulimeed weeye arrin madaxweyne maaha Eh, golaha kulintaa iska leh waxaa laga yaabaa inuu goostay in eh, muxuu ahaa taladaa ka bixin karaa baan malaynayaa oo determinsifi intuu yeelo taladaa siin karaa laakiin kahadliin la-aantu waxaan filayaa inay tahay inuu isleeyahay eh, muxuu ahaa eh, dastuurka intaad ku leedahay waa dhaafin waa dhaafin awooddaad ku leedahay waa hagaag su-aasha kale aan doonaya zakariyo inaan ku weydiiyo waxay tahay oo soomaalida aan isu weydiinaya waxaa tihi cadaadis baa kaga yimi dowladda dhinaca ethoopia xukuumadda soomaaliyana waxay ahayd of course dee policy ay ku shaqayso ethoopia sidaad macarab baartay markii dhaweyto maalintii caleemasaarkiina madaxweynuhu wuu sheegay maantii dambe ethoopiana wuu sheegay inaanay faragelin doonin arrimahooda gudaha iyaguna sidoo kale ay ka filanayaan cadaadis kaga yimi baa cadaadiskunba shaksigan uu gooni u yahay mise wuxuu saaran yahay wixii arrimaha ku lug leh oo dhan yaa si cadaadiskani u khuseeya ama dawladda mise ashkhaas gooniya wey halkaa noo istiimi
muxuu ahaa cadaadiska etoobiya waxaa la- waxay saareen dabcan eh, qaybo kamid ah ee xukuumadda fulinta fulinta qaybo kamid ah Eh, qaybahaas baa marka eh, oo muxuu ahaa eh, i- isjuucay Eh, dabacdan way sii ballaariyeen waad ogtahay julan sida etoobiya ay ku leedahay iyo saameyntu aada u weyn ee dalka Eh, waxyaalaha kamid ah een, cadaadiskaas waxaa kamid ah adafulayn iyo handadaad waxaa kamid ah inay muxuu ahaa eh, shaqada ku asaasayaan shabaabka hubsiinayaan eh, gobolada kala geynayaan arrimahaas oo dhan baa kamid ah oo arrimo khatar gelinaya eh, eh, jirka iyo habsami socodka dowladda eh, soomaaliya
waa hagaag sidoo kale waxaa jirta arrimo lagu soo lagu baahiyey social mediaha ama dhulkan ay ku xidhiidhaan dadku sida twitterka iyo facebookyada iyo caynkaasa la leeyahay dadyow u dhaqdhaqaaqa arrimaha eh, wadaniyadda oo adigu aad ku jirto ayaa xamar gudaheeda looga hajabay haddii arrinkaasu jiro hajabaadaas sidee bay u dhacday waa mid adaykan kuu sheegayay oo anigu danuma galo eh, warar badan baa ii yimid oo iga yimid eh, dhinaca muxuu ahaa eh, dowladda etoobiya iyo istaaradoodaba eh, dad badan baa ii soo dilay eh, kuwana waaba iska caama de waa kuwa muxuu ahaa
social mediaha iyo hadii la kuu roon yahay shirarka ay ku qabteen jirjiro iyo youtube-ka iyo ku jira marka halkaasaad ka garanaysaa su-aashaas si cad iyay usoo bandhigeen weliba aniga khaasatan iyo xibaano kale uga jira anigaas hadda ugu muxuu ahaa ugu daran laakiin waa sidaan kuu sheegay oo wax badan oo aan ka leeyahay mara arrintaas anigu
waa hagaag su-aasha kalaa quudinaya macnaha sakariya waxa weeye ee, kasoo gudubtay hataa ee, adiga dawladda iyo intay kasoo gudubtay waxay ee, maraysaa ee, ashkaas in in la hagayo dalkoodii joogo shaqadooda gudanayo marka ee, arabta soomaalida arada ay ku mamacdo iska carab soomaaliya waxay yidhahdaan kulli fidna cinda geel oo caynka Ee, fidnada asaaskeedu waa meeshaas wey etoobiya weye Ee, waxaana wax badan baana sheegi jiray oo ummadda soomaaliyeed ku sheegi jiray in etoobiya dowlad soomaaliyeed aysan qabin inay dooneyso inay soomaali gumaysato inay dooneyso jumhuuriyadda soomaaliya inay ka dhigto tilarka lixaad kulli fidna cinda geel weye marka ummadda soomaaliyeed ogaada waxaan anigu aaminsanahay haddii dadka soomaaliyeed israacaan oo qabyaaladda iska daayaan oo isjeclaadaan oo siday ahaayeen kusoo noqdaan inaan adina waxba ka qaadi karin laakiin markii anagu aan muxuu ahayeto u nugnaado u nugnaaniyo oo qaarkayaanumen waa la yiri etoobiya oo qaarkoodna hadaa la furan yahay kala magan gallo oo qaar kamid soo adeegsado hade markaa weye markaynu muxuu ahayeto duwoobeynaa oo sidaynu hadda u gumaysan ayaan mid u noqonayna wanaag Okay, hadda- hadalkaa aan muddadaas arrinta aan sheegayay sideed bishadeer waa la maqlay Een, haddii soomaaliya wax ka faa'iideyso crisiskan waxa ugu weyn ay ka faa'iideysaa waxa weeye oo uguna muhiimsan wax weyna ah waxa weeye mideynta iyo midnimada shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed markasii joogto Ee, waxaa la yidhaahdaa ruba daaratin naafaca buu arrin u yidhaahdaa waxaa laga yaabaa wax xun inay wax nafacdo oo ka fiican xumihi noqdaan oo natiijada kasoo baxda ay noqoto ee, mid ka wanaagsan dhibka dhacday haddii ummadda soomaaliyeed raacdo dhibka dhacday wax weyn oo macnada noqon mayso
waa hagaag si wanaagsan baana kuu fahanay dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa madasha lixdanka waxaana maanta inoogu casuman zakariye maxamuud xaaji cabdi zakariye jabhadda la yidhaahdo o n l f ama ogaadeen national liberation front sharcigan aad dalka ku dhaqdaan muxuu ka aaminsan yahay ma argagixisu ka aaminsan yahay ma jabhad soomaaliyeed ma mid foreign ah oo ajnabiya muxuu ka aaminsan yahay dastuurka ahaan lagu maamulaa dowladda federaalka
horta dadka argagixisada loo aqoonsado dowladaha keena kabacdina security councilka iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa la geeyaa halkaas baa laga ansiyaa o n l f waxa weeye ilaa hadda meelay argagixiso ka tahay etoobiya ka jirta dalkana waa sheegay annagu o n l f waxaanu u haysanaa sharcina nooguma taal dhaqankana nooguma jirto laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxay u haysataan dad soomaaliya u haystaan dad soomaaliya oo xorriyadooda u hargamaya xaqdayna u leeyihiin dowladaha waaweyn oo argagixisada qoraana sidaas bay u haystaan sababto waxa weeye madaxdoodu london iyo washington iyo minneapolis iyo eh, melbourne iyo torontay ku wada nool yihiin oo la ogyahay lamana yidhaahdo argagixisaas yihiin marka een, hadee arrinta sidaa weye
hagaag waxaa jirta dawladda oo dadka soomaalidu ay isweydiinayeen dhawaanahan intii arrinkani uu soo Ma- baxay maanta ugu horeysay in dowladda soomaaliya ayaan la sinaayo argagixiso dowladdii labaad ama xukuumaddii labaad oo oo muxuu ahaa arrintaas kasoo baxday etoobiya ayay ahayd waxaana si daraa inaanu dadka iyaga ugu tegeyno etoobiya ma ogtahay etoobiya annaga aan isugu tegeyno ummadda soomaaliyeed meeshaanu ka difaaci lahayn nabad darro wey weligeenna waana dalka soomaaliya wax dhib ay ka samaysay nama sheegin Een, waxay ku mashquulsan tahay een, muxuu ahaa weligeed kusii jeeday xorriyadoodaas Ee, waagii hore gacan baa lagu sii jeeray oo xaq bay ahaayeen sharci bay ahaayeen laakiin hadii haddaanu burburay annagii baa taayadii qaadi lahaa oo muxuu ahaa timirtii horeba dib loogu aweeye Ee, mana dhigno iyana nama dhigaan meel argixisa ku yimid sidaa kuu sheega Addis Ababa ka jirta. Marka, waa hagaag barnaamijka waxaynu kusoo dhownahay zakariya gebagabadii waraysigeenu kusoo dhownahay waxaa jirta ashkhaas high profile xilalsaas sare ka haya dowladda federaalka oo asal ahaana ku dhashay deegaanka imika ay dadku u yaqaaniin soomaali galbeed ama ogaadeen iyo haddii dowladda mawqifkeeda ama bolosigeeda ku wajahan deegaankaasi uu sidan isu bedelay iyaga muxuu noqon doonaa masiirkooda
soomaalinimadu waa udhalasho waa ethnicity lamana bedeli karo mathalan hadda dastuurka soomaaliduna wuxuu qabaa laba baasaboor ama laba dhalasho laakiin dhalashada rasmiga ay soomaali tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo annaga inteeda badan oo golaha wasiirada ku jira iyo golaha baarlamaanka waxaanu wadanaa baasaboor ajnabiya oo ay duruufta nagu kaliftay markii dagaalka dalka ka dhacay aniga idinla hadlaaya baasaboor ingiriisan leeyahay madaxweyne baasaboor barinkanu leeyahay ra-iisul wasaaru norwejian weye baasaboorkiisu haddana waa dad soomaaliya oo dalka soomaaliya xubna soomaali ah oo dib ugu soo noolay waddankoodii marka haddii taasi dembi noqon weyday haddii dembi noqon mayso nin muxuu ahaa ama qof ka yimid gobol asalkiisuba soomaaliya dadka degan ay soomaali yihiin oo soomaali galbeed ama u naqaan ama ogaadeen
waa hagaag taana si wanaagsan baan u garanay dhegeystayaal halkaad iga dhegeysanaysaan waa madasha lixdanka waxaana maanta inoogu casuman xildhibaan zakariya maxamed xaaji cabdi oo khadka telefoonka magaalada xamar kaga jira waxaynu kusii dhownaha zakariya gebagabadii barnaamijka su-aal iyo labuun baa noo hadhay annaga tilmaamayna inay xilli dambe kuu tahay waktigana kuusii afgaraynayna su-aasha imika aan ku weydiinaya waxa weeye sideedii february markii la dooranayay dowladdan hoolkii shirarka hadal adag baad ka tiri soomaalidu aada u hadal haysa adoo aad iyo aad u diidanaa dowladdii xasan sheikh halkay wax marinaysay iyo madax banaani la-aanta dalka iyo faragelintii lagu hayay iyo caynka maantana arrinkan aad jira ayaa jira sebtembar weeyaan waa toddoba bilood wax ka yar uun ka bacdi markaas barbar dhigto maalintaa shucuurtaada siday ahayd iyo maanta oo comparison balaad ku samayso waa sidee xaalku
maalintaa waxaan ka turjumayey ruhaantii xaalad xildhibaanada dhexdooda ay muddo badan gudiga ka loo begareynaysay oo ay ku faragelinaysay doorashada waxaan kaloo ka turjumayey in la helo dawlad ka madax banaan inay dawlad kale u rukuucdo khaasatan etoobiya iyo kenya oo madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed aaminsan maantana sidii maanahayo iskama aanan bedelin sababta aan u hadlahayo oo arrintan aan u ishinayo oo aada iyo aada aan ugu muxuu ahaa dadaalayo in aan la diiday ama haddii la diiday aan ka diidiyey sida dadka soomaaliyeed uga diidiyeen yaa shucuurtaas iyadaa waxaana qabaa shucuurtaas boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ummadda soomaaliya inay qabto dad yar oo muxuu ahaa dan gaar ah oo isla dan shaksiyaad ku weleysaan ama qaarkood iska qalbi daciif yihiin oo soomaaliya inay baabacday u haysta oo maangeliya ammaanka dunan ayaa laga yaabaa inay dowlada dowladaha ama ama aysan aaminsanayn awoodda shacbiga soomaaliyeed leeyahay sidaan kuu sheegay waxaan aaminsanahay shacbiga soomaaliyeed haddii baraarugo mareeradii kacay buu noqonayaa laguhu jiirayaa lama celin karayo idina uma beerdhigi karto waa taariikh badan baanu soo maray waalitii hataa anagoo shacbi ah etoobiya magaalada muqdisho loo qabsatay waa lala dagaalamay markan jirtana si loo caymiyo ururkiisa haysiga madaxweynta soomaaliyeed oo anugu madax ka ahday fadhigiisaas male ahaa urur siyaasadeedkii gudahana idinloo dagaalamaya abaabulay iyadoo shacbiga loo waalijibiyey markii loo baqay etoobiyana annagii baan kamida kala jibiyey dowladdiina laku wareejiyey anigu dadkii diiday baan ahaa in muxuu ahay heshiiskaas waayo waxaanu arkayey inay beenahay in soomaali la heshiisiinayo heshiisiinta jabuuti waxay ahayd inay noqoto soomaali iyo etoobiya waayo soomaali diradaysa dhexdooda ma jirna waxa dirirayay rashi soomaalida ay etoobiya diitanaa marka ilaa jeer baan aaminsanahay waxaan ugu dhagaad tahay oo khatarahaas iyo digniinta iyo assasinaationka aan aanan dan ugu gelin waxa weeye waxaan ogahay awoodda shacbiga soomaaliyeed leeyahay shacbiga wiilashadeeda kaa oo aad ka hashataa halbadaha adduunka ku kala xireen shacbiga wiilasha yaryarkaa oo soomaali weeye laakiin anigu kula raacsanay oo raabta u dagaalamayaan ay muxuu ahayto rijimkoodna halka ku guuriyeen shacbi aada u xoog badan weeye haddii dhinaca fiican loo adeegsado awoodooda haddii dhinaca muxuu ahayto inay israacaan iyo inay horumar sameeyaan shacbiga jaamacadaha isagu dhistay buu ahaa isagaa ku qabsa ku dhistay shacbiga iskuulaadka dhistay buu ahaa iyo muxuu ahayto caafimaadka shacbigii dacadcelinta cidna aan la kaashan buu ahaa shacbi awood badan weeye ilaahiga awood leh haddii marka hoggaan isku dayada shacbigaa la helo oo maslaxad dhex dhiga oo deheshiisiin dhex dhiga oo isjacayl dhex dhiga oo qabyaaladda ka saara oo aaminsiiyo qabyaaladda waxay ku bixi kartaa dowlad shacbigu aaminsan yahay inay difaacayso danahooda dowladda daniga tahay daacaday u tahay ayaa looga keysaraa qabiilka wadamada hadda aad joogtaan qabiilkama jiro waayo waxaa difaacaya qofka muwaadinka ah sharcigaa difaacaya boliiskaa difaacaya dowladdaa difaacaysa waxaa difaacaya muxuu ahaa xuquuqda waxbarasho helayaa xuquuqda nolol buu helayaa xuquuqda haddii alla kuu roon yahay caafimaad buu helayaa markaa uma ubaahan qabin dowlad intaa balan qaada kuna shaqaysa difaacdana haddii shacbiga soomaaliya iyo hoggaan uu helo waxaan qabaa in dowladaha africa nightgeska africa keliya dowladaha ugu horumarsan oo ugu awood badan noqonaya intaasna waxaa soo raaca barwaaqo gabaani ah oo labada nooc oo renewable resourcesta iyo non renewable resourcesta khayraadka is-cusboonaysiiyo iyo khayraadka gobolladaba ka buuxaan weeye meel istraatiiji adduunka kaga yaalaa dabada adduunka ugu afka ugu dheer buu ku yaalaa waa wadanka keliya isku darsaday khayraadka is-cusboonaysiiyo oo bada khayraadka ku jira iyo beeraha iyo biyaha iyo xoolaha iyo midka aan is-cusboonaysiin oo macaadinka iyo muxuu ahaa gaaska iyo basbal kamid yahay leh marka intaas waxaynu kaga faaideysan karaa waxa weeye midnimo haddaan midnimo jirin intaas baynu caalaynaa
si wax baan u garanayay su-aalashi ugu dambeysay weeye zakariyow arrinkani maadaama uu dhacay aad ku tilmaantay jariimadda dadka u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda bani aadamka kuwa maxalliga ah iyo kuwa internationalka ah maamul goboleedadii federaal member stateska ahaa xildhibaanadii labada gole cid hadashay oo arrinkan arrin ka duwan ku hadashay ama cambaaraysay ma hayno shucuub unbaa qaylqaylanaysa dal iyo dawladda meelaha dadkan culayska saarani muxuu yahay afka yaa haya
horta arrinta waxay kusoo aadantay wakti xaj iyo ciid iyo fida dadka soomaaliyeed u malaynayo arrin ay ka dhiidiyeen israaceen markii sidoo difaaceeda laga reebo oo arrintan ka weyned ina jirto waxaa kaloo akabaaysa maxay haddii shaarici soomaaliya haddii caasimadada adduunka iyo dowladaha adduunka soomaaliya ku noolayd meel walba laga banaan baxay xataa qaxootigii ee kenya ku jiray qaxootiga ugu badana ay ka mudaharaadeen waxa kale oo waad doonaysaa maxay yihiin walaalle
waa hagaag si waxan baan u garanay gebagabadii waxaa jirtay clip yar aad soo duubtay maanta aad soo dhigtay baraha social mediaha oo aad tiri hala kaco hala banaanbaxo clipkaasi weli valid miya mise waa expired
waaba kusii weynaaday bil in balan baxa la wada weeye ilaa danaha wada anjaaro waxa weeye shaqada waa kala leenahay welihiina diyaal faradaa oo dibadda ku nool waxaa laydinka rabaa banaanbaxyo joogtaa waxaa laydinka rabaa inaad safaaradda etoobiya xoogga saartaan dowladda soomaaliya ayidaad maahane ka hor imaansho idinkula talin maayo wixii kasa ka haldan dowladda soomaaliya annagaa saxayna annagaa joogna annagay shaqadeedii tahay laakiin idinka waxaa laydinka rabaa taageero af iyo adin ah oo aad xoogga saaraysaan toorka weyna ku ishinaysaan caawinaysaan dowladda etoobiya iyo mucaamalada shacbiga soomaaliyeed ay ku wado dowladaha waaweyn aad furtaan baad ka sheegaysaan yurub oo dhan america canada australia new zealand waa laga gacan yahay in mudaharaadyada ka socda habaartaan isku bedela habaartaan mid kambiga ka dhigta dhowriyo kambiga isku xigta ka dhiga laakiin arrintaan waa inaad si weyn u ifisaan qodobka labaad ee idinka idin saaran oo waajibkiinaa waxa weeye maadaama wadamo hore aad furtaan maadaama wadamo xoogog biniaadanka la ilaaliyo aad furtaan inaad weeraro u hadataan ninkaas ma hayso ee laga gardanaya muwaadinka ah inaad haddii alla ku ron yahay hay-adaha iyo xog ilaalinaya ku shaqada leh sida caalamiga ah sida amnesty international iyo human rights watch inaad ku baraarujisaan inay ninkaas qabaan oo dowladda etoobiya cadaadi saaraan weeraro u qabtaan xaaladiisa la ogaado muxuu hayto inaan lasir gulin inaan la intimidate garayn inaan muxuu lagu hadafuglayn in la ogaado waxa lagu haysto nidaal biyan iyo in kale waxaasoo dhan baa idinka laydinka rabaa annagana waxaan idinka rabaa hadaanu nahay labada gole oo xorjinta dalka waxaa dowladda ka khaldan inaanu saxamo oo ku duuno tubka toosan si ay dadka ugu hogaamiso tubka toosan annagu mucaarifkana dowladda soomaaliya inay dhisantaan rabnaa inay xoogeystaan rabnaa inay dadka iyo dadkeeda u adeegto gacnimada adeegtaan rab ugu adeegtaan rabnaa shaksiyaadka aanu ku helno inaysan sidaa ahayna waxaanu marinaynaa waxaa iibsanaya daqli
kaasina wuxuu ahaa zakariye maxamuud xaaji cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya dhegaystayaal nagala socoteenna waa madasha lixdanka oo dhaxwal lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaa waraysiga maanta idiin qaadaya aniga oo farxaan axmed nuur waxaa sidoo kale xagga farsamada iga caawinaya asad naasoodi inta waraysigan mid lamid ah in ku kulmi doono insha allahu tacaala inta ka horreysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo